masuulkii agwara sideedii barkii markay ahayd waa koox dameeya oo kamida meel kamida beelihii islaayay kasoo jeeda waa meel kaadina oo gabaari laga shileersanayay rasaas ku furay halkaa waxaa ku dhintay shan qof oo saddex dumara iyo laba nin baa ku dhintay shan qof oo kale waa ku dhaawacantay qaarkoodna weliba ilaa hadda dhaawacooda culus yahay laba kamida dhaawacood culus wiiliga gabadha dableydu ma magaalada gudaheedunbay kasoo baxeen ma dabaday kasoo galeen sidee wax u dhaceen
de magaalada magaala dadku isuga degan yahay guryaha xilliga ay afrintu dhacdeen xiliyadii bandooga ciidamada soo gaarka ilaalin jiri mayna waxay xilli aroodiga oo dadkoodi quraacdii lasaga tarcawlis ka adeeganayo xilliga badanaa ciidamada ay si gaar u feejigiin habeennimadii iyo gelanka dambe xiliyadaas ciidamada si gaar u feejigiin waxu ilaaliyaan xilli lama filaan aan la filayn xilliga in rashadgari kasta buu ahaa oo dee arooradii oo dadkii kala shaqo tagayeen iska adeeganayaan bay ahayd dadka dhintay dhammaantood ma reer celaf weyn ba dhamaantood waa dadkii deegaanka celaf weyn may baxsadeen dableydii dabledi ma baxseen laakiinse ciidamada ciidamada cimaanka oo bileyska iyo milatariga isku jira ayaa kudifaad jooga kolley hawshaana gacantii kula jiraan way wadaan ciidamaduna meelihii raadka lagu sheegay ama nimankii dhamaanhood lagu sheegayna way daba joogaan iyagana ka hortegi lahaa ciidanku wuxuu wax qaba qabtay laakiinse dadaal badan bay wadaan ciidamada qaranka ee goobtiisada jooga milatariga iyo bileyska miyaa wax hawlgal ahoo islaaminta la xidhiidha ama cid loo xidhxidhay ama magaalada ay ciidamadu ka sameeyeen miyay jirtaa iyadu way jiraan way jiraan laakiinse weli natiijadii ciidamada saraakiisha ciidanku inama jirin natiijadii inama sheegin dadkay soo qabteen laakiinse kolley kolley marka ciidanku hawlgal sameeyo dad baa laga qabanaya dad baa la qabanaya ama qaar fadhiisan ha ahaadeen ama qaar kuwii ku dhow ha ahaadeen ama qaar dadkii dableyda waxgeetay eeleydooda ha noqotay de ciidanku waxba kolley marka hore waa la qabanaya cid waa la qabanaya
marka tiradooda ma hubtaan ama maha laydima sheegin weli ugu dambayn magaaladu siday tahay waayo waad waad sawiri karaysaa meel awalba kooban oo degmo yaro oo dad magaalo yaro kooban warashadinkaale ka dhacday dee kala shaki iyo kala diis fara badan baa jira qof ilayka guryahoodiba ku jiraan waa kala baqayaan qof waliba wax ka baqaya guriga hadii laga soo bara in xabad laga siriro shaki weyn bay gaartaa shaki weyn oo yaa dadkii guryahooda ka kala shakiya dadkii jaarkaabida yaa lagu